magaalada dhuusamareeb ayaa laga daahfuray tababar laba maalmood ah oo lagu xoojinayo doorka warbaahinta madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka ah ee hirgelinta qoondada haweenka soddon boqolkiiba inta lagu jiro doorashooyinka tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururka saxufiyiinta galmudug galja isaga oo kaashanaya xafiiska siyaasadda qaramada midoobey soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen soddon qof oo isugu jira saxufiyiin iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka mas-uuliyiinta furitaanka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta galmudug cali maxamuud faarax cali seeko xildhibaan canab maxamed cosoble agaasimaha tababarada wasaaradda warfaafinta iyo xogayaha ururka galja maxamuud cismaan cabdulle kuwaasi oo dhammaantood ku booriyey saxufiyiinta in ay door muuqda ka qaataan u qareemidda iyo kor u qaadista codka haweenka xiliyada doorashooyinka sidaa la socotaanba dalkeennan soomaaliyeed waxaa dadaal dheer loogu jiraa in gabdhaha ay ka qayb noqdaan siyaasadda oo weliba si xoog leh ay gabdhuhu siyaasadda uga qayb noqdaan iyadoo si guud loo sheegay in gabdhaha kuraasta iyo doorashooyinka baarlamaanka boqolkiiba soddon dumarka loo qoondeeyey walow gabdhaha qaar ay qabaan in intaa ka badan la siiyo laakiin si guud la yidhi gabdhaha bal horta ha lagu xaqiijiyo thirty percent in la gaarsiiyo dadaaladaas iyadoo laga duulayo ayaa waxaan garanay in wax laga ogaado ama aan wax iska weydiino doorka kaga aadan warbaahinta madaxa bannaan kaalinta ay ka qaadan karaan ama gacanta ay ka geysan karaan in la helo xaqiijinta koontada haweenka ee soddon boqol xildhibaan canab cusuble oo ah guddoomiyaha haweenka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay inay qorsheynayaan sidii haweenka ay uga gudbi lahaayeen qoondadan siyaasadeed ee soddon boqolkiiba
waxay umaleeyaan boqolkiiba soddon marka la yidhaahdo inay tahay baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo waxaas ma aha e to z bilow ilaa dhammaad wax kasta oo la qabanayo oo xil ah aan annaga ku leenah midda kale dadka boqol iyo soddon boqol iyo soddonkan saaka meesha waa ku qoran tahay laakiin waxaan idiin sheegayaa boqol iyo soddon waan ka gudubnay waxaan u soconnaa ka badan tusaale waxaa idiin ah sagaalkii guddiga ahaa ee baarlamaanka bariga africa nagu matalaysay waxaa ku jira afar gabdhood waana sagaal xubnood hurdaayo hurdada ka kac
wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug cali maxamuud faarax cali saako ayaa waxa uu ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in la weeleeyo waxa ay ka faa'iidayaan tababarkan waxaa la rabaa labada maalmood halkan aad joogtaan inaadnaan u joogin inaad qabowgan fadhisaan meel nadiifa oo qurxoon fadhisaan qurux badan tihiin keliya ewaxa la baranayo inaad weelaysaana laydinka rabaa haddii ilaahay yidhaahdo oo runtii doodihiinna iyo aad ku salaysaan inaadnaan meel cidlaa uga tegin sidaan hore sidoo kale ugu ballannay saxafiyiinta gobolka dowladda galmudug ku nool waxaa laydinka rabaa waxaa weeye in waddankan aan ku noolnahay ee galmudug wanaaggiisa iyo sharaftiisa kor loo qaado waxyaabaha nusqaaminaaya hoos loo dhigo oo aan bataatanba dadka loo tebin tababarkan ayaa qayb ka ah dadaalada uu ururka saxufiyiinta galmudug ee galja uu ku doonayo inuu ka xoojiyo aqoonta iyo kaalinta saxufiyiinta ee kor u qaadista xuquuqda haweenka iyo dhismaha dimuqraadiyadda galmudug